saddexda cisho oo shirkan uu ka socday hotelka jasiira muqdisho waxay qeybahan kala duwan ee dadka diaspora dalal kala duwan ee ka yimid ay ka doodayeen waxqabsiinta dalkaay joogeen sanadihii lasoo dhaafay ee dalkay kusoo laabteen fikradihii ay lasoo laabteen dadka diasporaha maalgashiga dalka ay ku sameeyeen waxyaabaha gaarka ah ee dalkaa ka jira inay dalka geliyeen waxaa hadlay dad aada u fara badan oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay halkaasi kusoo bandhigayay waxqabka qolo walba ee wax ka samaysay duwan dhakhaatiir baa hadlaysay dalka sheegay inay keeneen adeegyo caafimaad oo dalka uga jirin waxaa hadlayay dadka bartay xirfadaha computer scienska oo iyaguna adeegyo cusuba casri ah oo dalkan horega jira hirgeliya waxaa hadlayay in waxyaabaha la taaban karay sameeyeen ay kamid ahayd dahra marka laga hadlayo maalgashiga iyo dib usoo laabashada dhinaca fikirka oo ay jirto dowladaha qaar gaar ahaan dowladda holland dhalinyaro ii sheegay ka yimaadeen inuu jiro fikir ah in dadka waxbartay ee soomaalida ee holanku nool in dalka soomaaliya dib ugu soo laabteen gaar ahaan muqdisho islamarkaana dadkaasi mushaarka iyo lacagaha ay ku shaqaynayaan ay bixinaysa wasaaradda arrimaha dibadda holland laakiin ujeedka dowladda holland ay ka aheed ay ahayd in dadkan halkii dowladda soomaaliya kharashaadkan ay ku taageeri lahaayeen lagu taageero dad waxbartay oo fikirkoodii ka shaqeeyo oo ay kamid tahay gabar la yidhahdo muna xandulle oo ii sheegtay inay dhakhtarad ah islamarkaana gaar ahaan cuduradan iyo qaab labsasha ka shaqeyda oo hadda jaamacadda banaadir soo gasha iyadoo xubsiday mudan tahay saxray shirka gebagabadiisa hadda daqiiqad ka hor uu ka hadlay wakiilka qaramada ugu qaabilsan soomaaliya major kittin oo aada u booriyey waxqabadka soomaalida dibadda dalka usoo laabatay ee dalka joogta shirkan waxaa gebagabada la filayaa in laga soo saaro kumilakey ay ka shaqaynayeen dhinacyadii maalmihii lasoo dhaafay gacanta ku haysay islamarkaana aada uga hadlayay waxaana dadkan hawshan aada u howlanaa kamid ahaa dekeriyo yusuf oo u qaabilsanaa dhinaca warbaahinta iyo arrimaha la xiriiray maamulka islamarkaana aada ugu howlanaa marka asaga arnaa bal inaan wax ka weydiino waxyaabihii ugu waaweynaa shirka kasoo baxay saddexda isha lasoo dhaafay waa mahadsantaha walaal waxaan kamid ahay maamulka iyo hogaanka golaha fadhigeedu yahay dhowr dal runtiina ka shaqeysa muxuu ahaay dhammaan dalalka ay ku badan tahay soomaalida xafiidkeeduna halka uu yahay communiteyga shirka socday saddexda maalin waxyaabaha kasoo baxay waxaa kamid ah in la bedelo narrativeka ama wejiga soomaaliya iyo imagekiisa in fursadaha maalgashiga iyo horumarinta ee dalka ka jira runtii aan u badhaamino qurbajoogka waxaan isku keenay ilaa iyo dad ka badan boqolaal qurbajooga oo dalka keenay markii ugu horreysay waa shir midkii ugu horreeyay nuuciisa ka dhacaa dalka soomaaliya communiteyga waxyaabaha kasoo baxay waxaa kamid a markii nuxurkiisa laku soo hooriyo waxa weeyaan in lagu fiido geliyo dhammaan fursadaha ganacsi iyo maalgashi iyo horumarineeda dalka in qurbajoogtu ay kula soo noqdaan ayna u xusaan dadka soomaaliyeed ee walaalahooda ee dalka joogo iyo iyaguba iskaashi oo dhinaca horumarka inay sameeyaan waxaa sidoo kale ku jira in dowladda soomaaliya iyo dhammaan haywadaaska kale ee beesha caalamku ay ka qayb qaataan dhiirigelinka soomaaliyada cusub waxaa sidoo kale waxyaabaha kasoo baxay kamid a si loo gaaro hiigsiga iyo himilooyinka noocaas ah in la abuuro iskaashi wada shaqayn oo hufan oo yeelanayaan dhammaan qaybaha bulshada dalka iyo dibadda ugu dambeyn waxa aan dhammaanteen ballanqaad isku sameynay ah in gaaro la abuuro fursado iyo wadahadal iyo cilmibaaris intaasi dheeri ah si loo sii hamba qaado hiigsiga arrimaha la rabo oo laisku abdafay aada baad umahadsan tahay shirkan wuxuu ahaa kii labaad ee samaysaan dadkan diasporaha sahra waxaana goor dhaweed hadlay wasiirka iskaashiga iyo qorsheynta caalamiga ee soomaaliya mudan cabdiraxmaan caynte oo markale ku booriyey dadkan diasporaha iyo doorkay ciyaarayaan isagoo xusay in dadka soomaalidu ay hadal u muuqdaan dad iskaashanay marka laga hadlayo burburkiina ay ahaayeen dadkii doorka wanaagsan ka geystay maalgashiga iyo soo kabashada soomaalia islamarkaana qadanaya howl weyn oo la xiriirta waxyaabaha meesha ka socda